bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walboo joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaci raadiyaha darsane magaalada muqdisho oo habeen walba marka laga reebo habeennimo jimcaha aad ka maqashaan idaacadda darsane magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkana dulqaad waa u diris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosii
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen arbaca isii bixisa khamiisna ay soo garayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaad laba kun labaiyo labaatan barnaamijka wareega qodobada caawa dhegaysta aad ku maqli doontaan haddii allah awooda leh u yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib safarkii caafimaad ugu maqnaa dalka turkiga halkaasoo lagu soo daaweeyey dhaawicii ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lagula eegtay muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa afhayeenka xukuumadda uu ka warbixinaya xaaladiisa caafimaad iyo sidoo kale safarkii uu ku yimid muqdisho qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo fasaxay kuraas doorashadooda lagu qabtay magaalada beledweyn uuna ku jiro kursiga uu ku soo baxay agaasimihii hore nabad sugidda soomaaliya ee nisa fa'ad yaasiin xaaji daa'ir waxaan idiin soo gudbin doonaa quraal ay soo saareen guddiga qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal caawa wareega waxaa kaloo ku jira ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo kulan la qaatay hay-adaha amniga iyo tariska ciidanka amisom haddaba maxaa looga hadlay kulankaas
waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyey waxay dhacay lix iyo tobankii janarwari maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah ilaaha naga badbaadiyey laakiin
dhegaystayaal caawa idiin soo gudbin doonaa haddii allah awooda leh uu yidhaahdo afhayeenka xukuumadda oo ka hadlaya arrintaas qodobadaas waa qodobada sidoo kale barnaamijka ku jiraan dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya musharax maxamed ibraahim macalimo waxa uu gabaldhici galabta gaaray magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan maamulka gobolka gado ee dowladda soomaaliyana waxa uu ka hadlay dhibaatada waa waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan doorashada golaha shacabka ah ee magaalada garbaharey waxaana u sheegay maamulka gobolka inay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasi taalla magaaladaas guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa muqdisho waxa uu sheegay in waxyaabaha maandooriyaha ay dhibaato ku hayaan dhallinyarada sidoo kalena waxa uu digniin u diray dhallinyarada isagoona sheegay in faralkaas looga baahan yahay inay ka waantoobaan
dadkaas daroogaysan ee daroogada isticmaalaya waxaa loogu talagalay in dadku waa hogaysan yihiin waa dhalinyaro inay dadka laayaan inta hartoo badbaada oo mashaakiraadkii hore kasoo samata baxa
dhegeystayaal waxaa idin soo gudbin doonaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale oo quseeya amniga magaalada qodobada sidoo kale barnaamijka wareega dhegaystayaal ku jirana waxaa ka mid noqonaya wasiirka maaliyadda oo ka warbixiyey shir u socda dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha lacagta adduunka oo looga hadlayo dib u habeenta maareynta hanaanka maaliyadda qodobadaas iyo qodobo kale ay ku jiraan taliska ciidanka booliska puntland oo amre ka soo saaray ammaanka magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal haddaba taliska ah wuxuu duldhigay amar ah ciidamada ammaanka gobolka bari
magaalada waxaa ciidamadu faran yihiin waxa bada inaan laga reebi karin hawlgalkasta ku jir wakti kasta soco waxa bada lagama reebi karo amarkii guddiga amniga ka soo baxay wey inaan waxa bada magaalada laga maqli karin oo ciidanka ka timaada ninkii sharwada ah
dhegeystayaal waxaad idiin soo gudbin doonaa taliska ciidanka booliska puntland oo amaradaas ka soo saaray magaalada waa aan idhaahday ammaanka magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal dhegeystayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka wareega ku maqli doontaan muddada hawadu ka baxayo cabdiwaab cabduqaadir ayaa farsameynaya hoomar kari wareega dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariya duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa isduulaynay ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
aya habeen wanaagsan ayaan hawada kala ha dhegeystayaal barnaamijka wareega ayaan gudagelaynaa qodobadii aad ku maqasheen oo faahfaahsan waxaana aynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena caawa afyeenka xukuumadda afyeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa maanta oo arbacaah dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii uu dalka turkiga lagu qaaday dhaawac kasoo waa xaalad caafimaad kadib dhaawacii ka soo gaaray qarax ismiidaamina oo lagula egtay magaalada muqdisho afyeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha bahda warbaahinta iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya isagoona ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyey afyeenka xukuumadda ayaa waxa uu kula hadlay warbaahinta gudaha garoonka gaar ahaan qaybta fiyaabida waxaana uu ka mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey sidoo kalena waxa uu fariin mahadnaq ah u diray shacabka soomaaliyeed ee u duceeyey intii uu ku xanuunsanayay dalka turkiga ee laga daaweynayay dhaawacii kasoo gaaray qaraxiis midaaminta lala egtay lix iyo labaatankii janaayo laba kun labaiyo labaatan kaas oo lagula beegtay oo lagula eegtay qaraxa meel u dhow jidowska dabka ee magaalada muqdisho afyeenka xukuumadda ayaa sidoo kale waxaa u mahad celiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo uu sheegay in uu garab istaag weyn u muujiyey muddadii uu xanuunsanaa isla markaana uu amray in dalka loo qaado diyaaradda qaas ah oo lagu geenayo dalka turkiga si halkaas xaaladiisa caafimaad loogu soo loogu soo dadaybo wuxuuna sheegay in uu ra-iisul wasaaraha arrintaas uga mahad celinaya garab istaagkii uu muujiyey sidoo kalena shacabka soomaaliyeed ee u duceeyey intii uu xanuunsanaa sidoo kalena uu u mahad celinayo ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka tirsan bahda waa warbaahinta oo ka mid yahay wasiirka hore arrimaha dibadda yuusuf garaad iyo sidoo kale mas-uul kale oo ka socday dhanka xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana kadib ku xigi doonaa afyeenka xukuumadda oo faahfaahin ka bixinaya xaaladiisa caafimaad iyo sidoo kale waxyaabihii waa sidoo kale kursi uu taagan yahay oo uu sheegay inuu musharax u yahay waa kursi ka tirsan waa golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo uu sheegay in weli uusan ka tanaasulin oo tartanka kursigaas golaha shacabka uu doonayo wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyay in beeshiisa iyo maamulka hirshabelle ay fursad ugu siin doonaan in uu dalka u adeego
jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii dhibaato ay ka soo gaartay isagoo qarankiisa iyo dalkiisa u shaqaynaya waxaa farxad noo ah mar kale inaan aragno isagoo runtii soconaya diyaar u ah mar kale inuu adeego qaranka waxaa farxadna gelinaysa muddada kooban oo runtii kusoo kabsaday waxaan ogsoonahay inay niyijab ku tahay cadowga waxaan aaminsanahay in mar kale uu fursad u heli doono inuu qaranka u adeego rajaynaynaan insha allah inuu ka guurgaaro ahdaafta nololeed uu leeyahay waxaan sidoo kale aaminsanahay runtii in dowladda soomaaliya iyo gaar ahaan xukuumadda iyo saaxiibadiisa iyo ehelkiisa ay mar walba runtii la garab istaagan yihiin taageero sidii hadda ka hor dhacday markii dhibaatadu soo gaartay waxaan uga mahad celinaynaa runtii ka xafiis ra-isul wasaar ahaan saaxiibada macalimo oo bahdu saxaafadda ugu horeyso sida wanaagsan ay uga warhayeen intii runtii markay dhibaatada ku dhacday iyo markii la qaadayay iyo sidoo kale hadda intii lagu daweynayay dalka turkiga waxaan aaminsanahay ehelka keliya maaha qoyska laakiin saaxiibadu iyo bahwadaagta shaqada waa kuwa mar walba runtii dee dhiirigelinta siiya qofka islamarkaana ku dhiirigeliya inuu sii joogteeyo dadaalada u wado marka maanta waxaan halkan u joognaa runtii sharafna noo ah inaan soo dhaweyno walaalkeen kusoo dhaweyno hoosha qaranka islamarkaana caafimaad iyo dhammaystirka maaragtay waxyaalaha u dhidhiman inaan u rajeyno sidoo kalena ku garab siino dadaal kasta oo runtii uu qaranka u waday hadday ahaan lahayd xukuumadda iyo hadday ahaan lahayd shaqada weyn u hayo warbaahinta soomaaliyeed macalimow runtii intaan ku naqaano runtii saaxiibadiisana ay ku yaqaanaan waa runtii qof dadnimo karti iyo runtii bini aadamnimada leh islamarkaana shaqo iyo hufnaan lagu yaqaano taasaana runtii u samaysay saaxiibo badan oo mar walba garab istaagan waxaan rajaynaynaa insha allah caafimaadkiisa inay ka farxin doonto inta soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee horumarka jecel ay ugu horeeyaan xukuumaddii iyo bahdii uu la shaqaynayay islamarkaana ay niijimi doonto runtii cadowgii ka dambeeyey faraalka argagixiso ee runtii dhowr jeer lagu beegsada nafsadiisa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu fursado kala duwan ugu adeego qaranka waana mahadsantihiin xafiiska ra-iisul wasaarahana waa idiin mahad celinaya isagana caafimaad taama u rajeynaya soo dhawow macalimu dalkaaga kusoo dhawow dowladaada kusoo dhawow xukuumaddaada kusoo dhawow ismukuxeenkaa dhammaysay hadalka ku saabsanaa soo dhaweynta dowladda laakiin macalimu muddada uu dowladda u shaqaynaya inkastoo uu mas-uuliyad sare hayo haddana waa muddo kooban waqtiga uu ka shaqeeyey iyo taariikhda uu leeyahay ayaa ka fog oo ah xagga saxaafadda dhallinyaradii saxaafaddana malahaba ugu da-weynaha waxay dhaheen adiguna matal marka aadan ugu faraxsanahay in aniga ay ii xuleen in aan saaxiibkay macalimu soo dhaweeyo ilaahay ayaa mahad leh in aad ka badbaaday khatarta weyneed oo lagula soo beegsaday iyo khatarihii ka horreeyay oo badnaa oo aad soo martayba qofkii ilaahay dilo ayaa dhinta qof dad qorsheeyey khasab maaha inuu dhinto marka macalimu ilaahay badbaadiyey ilaahay u xamdi naqaynaa dhowr usbuuc ka hor waxaan ka hadlaynay ma noolyahay mise waa dhintay waxaan ka hadlaynay ma hadli karaa waxaan ka hadlaynay kooba miyuu ku jiraa maantana isagoo lugihiisa ku socda inkastoo weli dhubtinayo gacantana u duuban tahay in uuna dhex joogo waa wax aad iyo aad loogu farxo soo dhowow ayaan ku leenahay magaca suxufiyiinta iyo saaxiibada faraha badan ee aad leedahay ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ahba kusoo dhowow ilaahay inuu kugu guuleeyo ayaan rajaynaynaa wixii een, adiga iyo dalkaba een, khayr ugu jiro waana kaa soo dhowo walaalkay marka hore sida sharafta leh ee qiimaha leh aad ii soo dhawayseynayaan ee halkan ka, ka mahad celinayaa waxaan si gaara uga mahad celinayaa ee odayaasha qiimaha leh ee ambasador yuusuf garaad iyo ee tiimka xafiiska ee faaduma ay hogaaminayso iyo dhammaan saaxiibada ee warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhoweynteeda ee maanta halkan u joogay ee waqtigooda qaaliga u lumiya runtii aad iyo aadaan u mahad celinayaa Ee, waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo ee, markii dhibkan uu soo gaaray dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyey inay maaragtay ee, ii soo duceeyaan ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba layga soo duceeyey marka dadkaasna waxaan leeyahay ilaahay ajra idinka siiyo Ee, waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ee, ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii gurmad iyo garab istaagbu ii muujiyey oo runtii ee, isaacaduhu- Abbe, okay, okay, okay, okay. Okay. Ah. Ah, school waa week kanaan. Hay, inshallah, hay, hay. Ah, eh. No, wala hal. Ee, waxaan waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyey runtii ee, xilligii ee, dhibkan ugu dhacay oo isla markaasna si deg deg u amray in ee, duulimaad qaasa laygu qaado Ee, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii dowladda ka tirsanaa ee maaragtay ila xanuunsaday Ee, runtii waxay dhacay ee, lix iyo tobankii ee, january maalin axad waxay ahayd ee, wax maaragtay ee, masiibo ah ilaaha naga badbaadiyey ee, laakiin ee, qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qorneen kuma dhici karaan marka qadarta allay ahayd waana ku qanacsannahay waxaanan ee, rajaynaynaa in ilaahay uu iga dhigo maaragtay dembi dhaaf Ee, qof kastoo soomaaliyeed oo maaragtay ii damqadayna waa u mahad celinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo ee, dhaqaatiirta isbitaalka erdogan oo ex digfer oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhan oo laga qabtay markii halkaa la i geeyey Ee, warbixinta ay qoreen iyo sida ay ku shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu weli adkaysi leeyahay oo da ay joogaan dad ee, rajo leh oo mustaqbalka ka shaqeynaya marka aad ugu mahad celinaya maamulka iyo ee, shaqaalahaas isbitaalkaba Ee, sidaa ogtihiin ee, waxaan ka mid ahay ee, dadka soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadka xildhibaan noqdaan marka hawshaasna maaragtay ee, insha allah waa sii wadi doonaa Ee, iyo waxaan ahaa qof soomaaliyeed oo dalka kasoo shaqeeyey muddo dheer waxaan kasoo shaqeeyey ee, dhalinyarada iyo isboortiga waxaan ka shaqeeyey caafimaadka waxaan kasoo shaqeeyey muddo dheer saxaafadda marka maadaama aan waqti dheer ee, soomaaliya xoogaal u ahay waxaan rajaynayaa ee, beesha aan maaragtay ee, kursigeeda rabo inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka hirshabeellaba inay ee, fursad iisii doonaan inaan ee, dalka u adeego Ee, in sha allahu tacaala waxaan ee, ilaahay ka baryayaa in ee, dalkeena uu nabad ka dhigo ee, soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto Ee, qof kasta oo maaragtay ee, maanta soo dhaweeyey ayahay codkaas waxa uu ahaa afyeenka xukuumadda maxamed ibraahim maclim oo ka hadlayay socdaalkii oo maanta uu kusoo gaaray magaalada muqdisho sidoo kale afyeenka waxa uu isla een, maanta u gudbayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo gabardhici galabta uu ka degay garoonka diyaaradaha ugaasgale- ugaasqaliyay ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoona halkaas ah, soo dhoweyn lagu sameeyey afyeenka xukuumadda maclimo ayaa u tartamaya kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka oo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya kaas oo deegaan doorashadiis tahay hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne afyeenka xukuumadda macalimo ayaa maanta dib ugu soo laabtay islamarkaana waxa uu durbadiiba gudbay magaalada beledweyne halkaas oo caawa ku sugan yahay islamarkaana uu ka wado kulamo siyaasadeed oo ku aadan ololihiisa doorashada kursiga uu tartamayo maclimo ayaa maanta warbaahinta mar uu la hadlay ka sheegay in uusan weli ka tanaasulin oo tartanka kursiga golaha shacabka ee uu doonayo wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey in kursigaas uu ku guuleysan doono
waxaa sharaf weyn iyo farxad iyo ah maanta inaan ee, galabta imaado ee, magaalada beledweyne oo ah magaalo ee, taariikhi ah oo soomaalidao dhan ay taqaano isla markaana ah ee, goobtii doorashada ee labaad ee hirshabeelle ay ka dhacaysay weliba ay ka dhacaysa kuraasta ugu badan oo shan iyo labaatan kursi ah Ee, maadaama aan ka mid ahay murashaxiinta ee, sanadkan kuu daraynaya inay ka mid noqdaan xildhibaanada ee, runtii inaan magaaladan imaado ee, waxay ahayd waqtigan ka hor inaan imaado laakiin duruufaha jiray iyo waxay dhacay awgeed ayaan maaragtay la baaqsaday Ee, laakiin ca- maanta aad baan ugu faraxsanahay ee, in aan soo gaaro magaaladan anigoo caafimaad qaba Ee, magaaladan ee, runtii waxaan ee, magaalada ay ee, igu leedahay taariikh aad u dheer waxaan ku ciyaari jiray ee, kubadda horaantii sagaashanaadkii Ee, waxaan ka soo shaqeeyey anoo wariye ah ee, xilliyo ay daadad ka dhaceen labada kun lixdii labada kun iyo toddobadii oo runtii ay dadku ee, meelahan hadda aan joogno oo garoonka ay dadku usoo barakaceen marka waa magaalo aan aad u aqaano oo weliba tababaro xagga saxaafadda aan ka sameeyey marka magaaladan ma aha magaalo aan marti ku ahay waa magaaladeydii waa magaaladii aan maaragtay ee, ee, kursigeyga u yaalay Ee, runtii marka aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in maanta hirshabeelle oo maaragtay iswaafaqsan ay halkan wada joogto Ee, runtii ee, waqti ay qaadatay duruufaha siyaasadeed ee waddanka ka jiray awgeed laakiin maanta waxaa maaragtay nasiib wanaaga in madaxdii iyagoo wada jira ee reer hiiraan iyo hirshabeelle ay wada fadhiyaan oo ay maaragtay arrintoodii ay dee meel wanaagsan gaartay doorashadiina ay dhacayso waxaan ilaahay ka rajaynayaa in doorashadan ay qabsoonto Ee, runtii aniguna waxaan ahay marka musharaxiintaas ee, soomaaliyeed waxaan ahay qof soo shaqeeyey muddo dheer shaqaynayey ee, isboorti ka shaqeeyey arrimo kala duwan ka shaqeeyey caafimaad ka shaqeeyey saxaafadan muddo dheer ka shaqeeyey ee, wariye noqday haddana dowladda la shaqaynayo marka waxaan ee, rajaynayaa in ee, aan ee, u tartami doono dee tartan marka la yidhaahdo waa waa ee, qof kasta waa ee, nasiibkiis waa galaangalkiis marka waxaan rajaynayaa markaan ee, reer beledweyne ee, inay maaragtay gacan isiin doonaan dad badan oo magaalada markii ay arkeen boorkii aniga aan lahaa oo magaalada bartamaheeda ku dhegsan dad badan oo reer beledweyne ay soo wacay waxaa jooga dadkii saaxiibada aan kubadda wada ciyaari jirnay marka maanta meesha aan joogo maaha magaalo aan marti ku ahay sidaa awgeed waxaan maaragtay rajaynayaa in aan ee, tartankaasi saraaxad loogu dhaco madaxda hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ee yuusuf axmed haagar dabageed oo labaduba aan aqaano muddo aad u dheer Ee, maadaama aan ahaa nin weriyo halkan ka shaqaynayay deegaankaana ay deegaanadeedu ahayd runtii waxaan rajaynayaa in ilaahay maaragtay doorashadan si wanaagsan uu kusoo gabagabeeyo reer beledweynena waa aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin soo dhawayntooda iyo weliba maaragtay ee, sharafta ay ay ku leeyihiin soomaalinteeda kale waxaan rajaynayaa in nabadda hadda ay haystaan ay sii xajiyaan aad iyo aad aa u mahadsantihiin
aqoon iyo dadaal baa aad dhafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indhoomi isku dheelitiran baa layidhaa sabab suuq looga soo adeego uma baahno oo suugadeeda way wadataa gatay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida khudaartii jikin iyo xawaashkii dhareeraa iga socda aan ku baro qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saaray sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay ka soo gadoomayaan sugay ku shub saddex daqiiqo kadibna way kuu bislaatee ka deji ka dejiyey suugadeeday wadato ku dar darso ku darsaday maxaad sugahee macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid gaaban dhadhan isku dheeli tiran indomi indomi waa ku quraaca ku qaday ku cashay xataa ku casriyey waxaana lagu sameeyey dalka indonesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal wholesalers oo ku yaala bakaaro qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa cibir lix hal toddoba toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama cibir lix hal shan toddobaatan iyo sagaal cibir sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
شراب الحب يعرف بالمدى shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمدى
faisa faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn friid wasakhda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qorux friid waa saabuun caan ka ah dunida friid marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxa nadaafadeed friid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo friid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay friid saabuunta white balance Mm, yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh friidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal friid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarrifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
habeen wanaagsan ayaan habadankeenana dhegeysta weli waxaad maqlaysaan qeybaha hore ee barnaamijka wareega wararka dalsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee dadban ayaa maanta fasaxay lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka iyo tobnaada ee dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo doorashadoodu maalmo ka hor ay ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa waxaa lagu sheegay in kuraastan ee lixda ah oo uu ku jiro kursiga uu kusoo baxay agaasimihii hore hay-ad nabad sugadiisa sirdoonka qaranka ee nisa fahad yaasiin ay fasax yihiin guddiga khilaafaadka ayaa caddeeyey in kuraastan ay fasaxeen dhammaantood aysan jirin wax cabasho ah oo rasmi ah oo ka yimid ama laga diiwaangeeyey muddada ugu qoran guddiga raacyaddooda islamarkaana ay ka saaxiyeen kuraastaas oo doorashadooda ka dhacday magaalada baradweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa hore u sheegay inay hakiyaan qabashada doorashada kursiga darsigiisa ee hod siddeetan iyo lix uu kusoo baxay agaasimiye hore misa fahad yaasiin balse maanta guddiga xalinta khilaafaadka oo qoraal soo saaray ayaa waxa ay ku sheegeen in ay fasaxeen kuraastaas waxaana qoraalka ka soo baxay guddiga khilaafaadka uu qornaa anigoo ah guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka maxamed cawil warsame waxaan idinla wadaagayaa warbixin ku saabsan kuraasta hoos ku xusan kuwaas oo ay doorashadoodu ay ka dhacday dowlad goboleedka hirshabeelle aniga oo tix raacaya warbixinta ay la soo wadaageen xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dan ku matala dowlad goboleedka hirshabeelle kuna waafaqsan kadib marka waa kadib markaan ku qancay warbixinta waxaan idinla wadaagayaa in kuraastan kale ah kursiga tirsigiisu yahay hob siddeetan iyo lix oo ku guuleystay fahad yaasiin xaji daahir kursiga tirsigiisu yahay hob shan iyo toban oo ay ku guuleysatay xiis xasan aadan kursiga hob sideed oo ku guuleystay maxamed deeq barre cumar oo ah mid ka mida milkiilayaasha idaacadaha ku yaala muqdisho iyo kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol toddobaatan iyo afar oo ku guuleystay maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo kursiga tirsigiisu yahay hob toddobaatan iyo afar oo ku guuleystay cabdikariin cumar xuseen iyo kursiga ugu dambeeya ee lixaad ee ah hob boqol iyo sagaal oo ku guuleystay cabdifataax qaasim maxamuud oo ah waa wasiir ku-xigeenka gashaldhigga xukuumadda soomaaliya aniga oo tix raacaya warbixinta ay la soo wadaageen guddiga waxaan caddaynayaa in kuraasta koror ku xusan dhammaantood aysan jirin cabasho rasmi ah oo ka timid ama laga diiwaangeliyey sida uu qoran guddiga habraacyadooda sidaas awgeed waxaan fasaxay kuraastan koror ku xusan in ay u qaataan shahaadadooda rasmiga ah ayaa ayaa lagu soo gabagabeyey qoraalkuu soo saaray guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka maxamed cawil warsame oo sheegay in dhammaantood kuraastaas ay fasaxiyeen waxaana kursiga waxaana kuraasta la fasaxay ku jira kursiga kusoo baxay agaasima hore mista faad yasin xaji daahir
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha udubdhaxaadka wada noolaanshaha waa wacyiga shakhsiyaadka iyo kooxaha oo dhinacyo kala duwan ka midaysan
marka nabadda loo tuuri waayo waxaa meesha ka baxda siyaasadda wada noolaanshaha wuxuuna isu beddelaa khilaaf waxyeelo leh oo aan la xallin karin
khilaafku waa mid meel walba ka dhaca wuxuuna u dhacaa heer shakhsi bulsho haayad iyo qaran laakiin mar walba waa in meesha laga saarin wada noolaanshaha bulshada iyo dhisidda nabadda
soo gudbinta farriinta waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta waxa uu kulan gaarah oo looga hadlayay xoojinta amniga dalka uu la qaatay hay-adaha amniga iyo taliska ciidanka amisom kulanka ayaa waxaa si gaara looga hadlay xoojinta amniga dalka la dagaalanka waxaa loogu yiri argagixisada dardargelinta sugidda amniga muqdisho iyo adkeynta amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka shirkan oo ay ka qayb galeen hay-adaha amniga iyo taliska ciidanka midooda africa amisom ayaa waxaa laysku darsaday aragtiyo kala duwan oo lagu xoojinayo amniga iyo howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa furay hay-adaha amniga in ay xilgaaraha iska saaraan sugidda amniga magaalada caasimada ee muqdisho oo lagu qaban doono doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya iyo tan madaxweynaha jamhuuriyadda ra-isul wasaare rooble ayaa bogaadiyay hay-adaha amniga iyo tariska ciidanka midooda africa ee amisom kulankan kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa kulanka rayiisalwasaaraha iyo sidoo kale dhex maray hay-adaha amniga iyo tariska ciidanka amisom
maanta eh, waxaan maaragtaa shirka amniga eh, uu hogaaminaya ra-isul wasaaraha eh, waxyaabaha looga hadlay waxaa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argixisada oo u ah eh, dalkan eh, howl aada u muhiim u ah shacabka soomaaliyeed sugidda amnigooda waxaa aada loo hadal qaaday eh, howlgallada ciidamada amniga iyo ciidamada amisom ay ka wadaan eh, dalka iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argagixisada waxaa aada loogu ammaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqada muhiimka ay hayaan oo maaragtaa ay ku baacsanayaan argagixisada howlgallada muhiimka ay fulinayaan sidoo kale ciidamada amisom oo iyagana shaqo muhiima dalka ka hayaan Eh, sidoo kale ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo nabad sugidda oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalin weyn eh, ka geystay waxaa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa iyo sidii loo sugi lahaa eh, eh, gobolada iyo guud ahaan eh, eh, magaalada muqdisho oo maq- wardhow soo fool leh in maaragta magaaladaasi ay maaragta doorashadii guddoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo dhinahaasaa diiradda lagu saaray waxaa laysku afgartay howlo muhiima oo shacabka soomaaliyeed ay ku farxi doonaan in maaragtaa eh, iyo la dirirka al-shabaab in la xoojiyo eh, waqti badanna la geliyo amniga dalka guud ahaan eh, maadaama muddadan eh, ay shabaabku ay maaragta iyo argixisadu ay bilaabeen eh, howlgallo ay maaragta ku dhibaataynayaan ama dhibaatooyin ay ku geysanayaan shacabka soomaaliyeed iyo sidii loogu hortegi lahaa arrinkaas ayaa muhiimadda gaarka ah lagu saaray ra-isul wasaaraha wuxuu bogaadiyey dhammaan ciidamada qalabka sida shaqada ay dalka ka hayaan iyo guud ahaan amisom wuxuuna faray in eh, howlgalladaas si deg deg ah looga shaqeeyo dhinaca kale maamulka gobolka gado ee dowladda federaalk ayaa ka hadlay doorashada golaha shacabka ee gabaarey gudoomiyaha gobolka gado ee dowladda federaalk soomaaliya axmed bulle greed ayaa ka hadlay doorashada lix iyo toban kursi ee taalla gudaha waa ay taalla magaalada garbaare ee xarunta gobolka gado kuwaas oo ay hareeyeen muranna xogan bulle ayaa shaaciyey in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in doorashada ay ka dhacdo garbahanay gudoomiyaha ayaa xusay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kulaasa taalla degmada garbahanay wuxuuna xusay in doorashada ay dhic- ay u dhici doonto si xor iyo xalaal ah hadalka gudoomiyaha gobolka gado ee dowladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan afyeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina uu sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka jira doorashada golaha shacabka ee garbaarey aan doorashada socota loo joojin doonin oo hore looga sii socon doono khilaafkaas haddii uu ka taagan yahay weli kuraasta waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saac ee raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waayahay gudoomiyaha gobolka banaadir sanduuqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar fidish ayaa maanta degmada reer kinley ee gobolka banaadir uga qayb galay kulan ololaha wacyigelinta ka hortaga maanduuriyaha kaas oo si taxano ah uga socda dhammaan degmooyinka iyo deegaanada muqdisho kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka duqa muqdisho ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha ammaanka duuriya ay ku soo bateen muqdisho islamarkaana ay dhibaato ay ku hayaan dhallinyarada wuxuuna sheegay in sidoo kale dhallinyarada ay isticmaasha waxyaabaha ammaanka duuriya ay qayb ka yihiin rarka midiro ee ka dhaca magaalada muqdisho caasimada dalka sidoo kale gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dhibaato lagu qabo ciyaal weerada oo uu sheegay in ay xilliyada qaarkood waa ay dhibaato ku hayaan bulshada wuxuuna ka digay arrimahaas isagoona waalidiinta ugu baaqay in ay carruurtooda falalkaas ay ka ceshadaan
maadaama bulshada waxaa ugu firfircoon ay dhallinyarada yihiin mushkilo kasta cidda fulisaahu oo loo dhiibayaahu waa dhallinyaradu taas markii xoogaa qaraarkeeda la dhadhamiyey hadda waxaa la soo qaaday dagaal kale oo darooga ah run ah daroogadan waxaanu markaa wax iska yimid ma aha qaraxa a arkaysid wax iska yimid ma aha yacni aragti fog waayo dowladda soomaaliya qaraxyada hadda arkaysid iyo dowladaha badan oo taageere qaraxyadaani waxaanoo dhan ma haystaan waxyaabaha laysku rakibaayo iyo fabricationka iyo injineeradan iyo cilmiga waa ku adagta kuwa meelaha dhuudhuumanayana waa u fududahay inay inta wax weyn isku rakibaan ay dad badan laayaan waxay maraysaa qof caadiya in inta babooy lagu soo rakibo bulsho sidaan oo kale isaga fadhida iska baashaalaysa u dhex galo dadka laay bulshada soomaaliyeed marka waxaasi inay dhib u yihiin dhibaato loo keenana ay tahay diinna ayaan ahayn in badan oo ka mid ah waa ku qanceen maantay waxaa loogu bedelay daroogo oo ayadana la rabo inay waqti intaas la-eg lagu mashquulo laysku laayo waxaan idiin sheegayaa degmooyinka gobolka banaadir dhacdooyinka ka dhaca maalin walba warbixinadeeda wixii dhaco fardaska waa la isoo gudbay qaraxyaa dhaca kuwa madaxjebiska bustoolaaleyda wax dila yacni dhibaatooyin kale ay abuuraan waxaas wax ka badan oo ka oo ka khasaaro badan oo ka dhimasho badan oo aan la ogeynay maxay yihiin waa dadka daroogaysanu dhibaatooyinka ay geystaan inta qof daroogaysanu uu dilay ama dhaawacay ama dhibaateeyey ayaa shan jeer waxay ka badan tahay kooxahan kaleoo isqarxiyayaasha ah dhibaatada ay geystaan waxaa loogu talagala marka in iyagana inta sii hartay oo qabiilkii dhibaatadiisa fahamtay qabiilkii la isu dilaayay oo isqarxiskii dhibaatadiisa fahamtay in ayagana qaab kale loo sii bedelo lagu sii laayo mushaakiloo dhan dadka loo alifayo ee maalinba medad inta loo samaysto la laynayaa huna waa dadkeenu wa dadda gacmahooda lagu laynaayo huna waa dadkii dhallinyarada ahaa ee samata bixin lahaa u dadaal lahaa waxaan rabaa in caqligu baraarugo inaan cadowgeenna iyo kala garan karno saaxiibkeen bulshada inaan fariinta gaarsiino iyo khataraha cid kasta oo xumaan ka shaqaynaysa noocay doonto ahaatee in laga wacyigeliyo lagu ceebeeyo lagula dagaalamaa la raba haddii kale maalin walba waxaa naloo soo alifayaa wax uun dhibaatadeenna oo oo bulshada lagu halaagayo waa adagtaa sida looga baxo marka haddaan isku duubni iyo bisayl bulsho aan la helin daroogadaas qof kasta oo magaaladan degan waa ogyahay inay dhibaato bulshada ku hesho laakiin waa lagu sii kala xoogaashay daroogadaas sababta loo isticmaalayo waxa waaye in qofka intuu miirkiisa doorsoomo oo wax marka miirkiisu joogo uusan samayn lahayn oo garashadiisa ama miirkiisa u diidayo inuu sameeyo ku dhiiradoba daroogada ilaa tobaneeyo nuucay maraysaa oo waxyaabaha hadda dalkeena lagu sameeyana ay aada u yaryihiin kii hadda dalka lagu sameynayana aada aada iyo aadaa loo dhiirigeliyey oo aada iyo aad ayaa looga shaqeeyaa soo saaristeeda waxyaabaha dalka lagu sameeya waxaa kamid ah xashiishka oo dalka meelihii qudaarta looga beeri jiray hadda xashiishka lagu beero iyo bahalka la yidhaahdo calaqa oo waxyaaba laysku dardaray oo galleyda iyo waxyaaba kamid ah hataa kaadida waa ku jirtaa layidhi waa lagu kaadiyaa layidhi waa maqlay yacni waa la qameerinayaa calaqaas ayaa isaguna kamid ah labadaas dalkaa lagu sameeyaa ama lagu beeraa waxaa jira markaa ilaa sideed nuuc oo kale oo dibadda laga keeno oo ay ka mid tahay kamri qaali ah oo wadamada kale markaa tagteed aada qaali u ah hoteelada waaweyn iyo laga helo laakiin halkaan markaa ugu timaadid raqiis ah muxuu halkaan raqiis ugu yahay hoteelada waaweyn markaa tagto hoteelada five starka aa lagu arkaa hoteelada caaliga xataa lagama helo koos waa qaali halkaana kiyosyada yaryarka tabakaayooyinka oo laamga dhinacihiisa iyo luqyada ku jira ayaa lagu gadaa iyagoo dhalooyin ku jira kamrigaas oo dhowr nuuca ayaa jira taabugaa jirta bahal la dhahayo kaniiniyaa jira waxaa jira cirbad oo mataqaanaa laysku duro nuucyo sii kale oo isla kamrigii ah oo sida kuwaas qaaliga aan ahayn u qaali u ahaynaa jira waxaasoo dhanu waa wax bulshadan in lagu baabiyo loogu talagalay adiga miyaa lagaala tashaday anigana lagalama tasho laakiin haddana wadamo badan ama meelo badan oo waxyaabaha horumar bulshada u ah ay adag tahay in laga keeno ayay si fudub uga timaadaa marka in aada looga shaqeeya soomacadda dadkaas daroogaysan ee daroogada isticmaalaya waxaa loogu talagalay in ila dadku waa hubaysan yihin waa dhalinyaro inay dadka laayaan inta hartoo badbaaday oo mashaakilaadkii hore kasoo samada baxda inay sii dhamaystiraan ayaguna islaayaan ayaguna waa isdilaan mataqaanaa dadkana waa dilaan waa laayaan waxaa kaloo iyaduna mushkilo kale ah oo ayadana meelaha laga abaabulo ma aqaanay ay caddahay inay abaabulan tahay ciyaalkan sooreeda iyo warabka wata yacni dadaalka iyo iyo yacni juhdiga ay bixinayaan iyo dhididka iyo xamaasadda ku jirta iyo sida ay qalabka u diyaarsanayaan iyo sida ay u abaabulan yihiin waa yaabaysa waa muujad waaye tiradooda hadday yimaada awood kasta adigu arbaa xabad ku lay kartaa dhalinyaradii waaye waay xitaa ku xabada ridaaya waa eryaayaan waa khatar wax faa-iidaahoo haba yaraatee ay si toos ee si dadban u leeyihiin lama jirto inay iyagu isdilaan oo laba kooxood intu isu qaybiyaan isu laayaan inay guryaha dumiyaan inay yacni hantida ummadda baabi'iyaan yacni meelaan lagu noolaa kelin oo lagu qasban yahay in laga qaxo inay ka dhigaan dalka iyaga laftooda wax iska yimid maaha marka haddaanaan baraarugin marka waxyaabaha hadda aan soo aragnay waxyaabaha kasii badana hadda cadowga noo diyaarinaya oo marka mid aan la daala dhacno xoogaa aan dhibkeeda aan fahamno mid kaloo casriya ayaa naloo keenaya waxaa loo baahanya in caqligu baraarugo waxaa loo baahan yahay in waxaas laga hortago waxaa loo baahan yahay dhalinyarada yacni iskuullada dhigta kuwa dugsiyo qur-aanka dhigta jaamacadaha koo dhan kulli waa waa la gaarsiiyey waa la saameeyey waa khatar marka ciyaal yar yara oo dugsiley ah dugsi qur-aan dhigta ayaa la ii sheegaayo oo laba sheekaysanaysa midaa wuxuu leeyahay warribaad maalin walba markuu macalinku biraacayo maxaa u qabadaa macalka ushi xanuun waayo soo moogi bahashaan qaadou yidhi bahal yar uu siiyey oo taabugmiya waxdaasa ushi maba ku karaysa ilakan wala iska tumaa isaga maba dareemayo ma iska quslaa ilaa uu macalinku is yidhaha kan xoogaa waa laba miiro ushi ka dhaafo oo waalan yacni waxaa loo garaa cunuga inuu mataqaan inta baqo oo casirka isku soo diyaariyo ama uu ciyaalka kale dilka iyo dhibaatada ku hayo uu ku jiro ma sigaa miir qababa marka ciyaal dugsiliyadii meeshaas ay maraayaan xaaladaas xaalad la fududaysa kalo maaha bulshoy waa khatar waaye khatartaas inaan sidaas u fahamno halaagyada midabada badan leh ee maalinba mid naloo alifaayana aan dareen feejigan aan ka lahaan ayaa loo baahan yahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka mar walba laislama joogo fariimaha aan keenayno waa kuwa aan khataraha uga digayno maxaa yeelay annaga waxaan raaxo iyo sharaf iyo oksijiin wanaagsan noo ah bulshadaanoo inta nabad ku seexata nabad ku soo kacdo bulshadiioo aan moobeel laga dhicin bulshadiioo aan mid toorey lagu dhufan bulshadiioo aan mid la dakrin bulshadiioo aan mid la qarxin bulshadiioo aan mid la dhicin la xadin aan la dakrin dhibaato loo geysanin nabad ku seexad loo kuso yacni taasaan annagu rabnaa in la gaaro taasina waxay ku imaan kartaa in bulshadu ay fahamto waxyaabaha horumarka u ah dhinacna ay uga soo wada jeestaan wixii xumaana waxaad arkaysaa ciyaar waraf handaroogada isticmaalaan mashaakilaadkao dhan yacni adiga cunugaaga ayaa ka shaqeeya waxaas laakiin waxyaabaha cunugaagu bi'inaayo adiga wax weyn kulama ah marka waa in ciyaalkeenna aan kala dagaalano oo kan waxbartana aan waxbarashada muxuu ku daraa yacni sidee waxbarashadiisa iyo firfircoonidiisu ay tahay xaaladaha carruurta waa in lala socdaa kuwa kale deriska ama ehelada ama qaraabada waa in lala socdo waa in wacyigelin la sameeyo wacyigelintan gobolka ka imaanaysa degmooyinka imaanaysa waa in xaafadaha iyo guriguri la geeyo xumaanta mar walba waxaa la tartama samaan sida xumaantaas kala duwan naloogu alifo mar walba nalagugu curinaayo waa inaan samaan iyo waddaniyad iyo isjacayl iyo isu gargaar iyo isxambaarasho waa inaan annagana aan alifno ka shaqayno waxyaaba noocaas wax un isku kaan dhiji kara isku kaan i xiri kara oo dardara waxyaabahaas hagardaamooyinka laga shaqaynaayo waxyaaba ka tanbadiya ee dardara ee meesha ka saara inaan la nimaadaa loo baahanya bulshadana hal qof oo wanaag u bilaaba ayaa ku filan oo waa wada raacaya xumaanta haddii la bilaabana dad badanaa raacaya xumaanada hadda aan kasoo sheekeeyey qola yaraa bilowda xumaanta marka qofka hadduu kula soo aado oo igadaa uu kaa diido wuxuu kugu geynaya inaad adiguna xumaantii la samayso ayuu kugu geynaya marka waxaan rabaa marka in lala daya bulsho ahaan loola diriro qof kasta ama qolo kastao xumaan ka shaqaynaysa markaas wanaaggana laga shaqeeyo aragtiyo wanaagsan mid wadaniyadeed mid waxqabad mid isjacayl yacni horumareed la alifo la keeno wanaag la bilaabo hadda degmooyinka degmaa waxay bilowday inay iskuullada iyo wax noocaasa inta ardada iskuullada iyo nadaafadii ku baraarujiso oo ka yacni wacyigeliso dhallinyaradii degmada ku mataqaanaa jaamacadaha dhigaan ku iskuullada dhigaan waa bilowday degmadaasaa bilowday degmooyinka dhan hadda waa ka wada shaqeeya hadda dateley daraadnaam daraadnaam shalay laga shaqeynaya marka aragti horumarineed ee tii hore ka duwan qof kasta inuu la yimaadaado bulshada ugu dhow inuu ka dhaadhiciyo bulshada wanaaggaas marka adiga waa bilaabaysaa kadib waa iska soconaa xumaantana kuwo kale ayaa iyaguna ka shaqaynaya oo rabaa inay sii socdo kuwaas waayo kuwa aan aan la tartamayna marka inaan ka tartan la tartanno oo ka adkaano oo aan baabi'inana laka raba qowl fudud maaha marka bulshada reer dharkeyley iyo bulshada gobolka banaadirba inay baraarugtaan oo horumar aan ka shaqaynaa la rabaa dal kasta waana dhaafay wuxuu noo dhaafa waxyaabahana nalaku mashquuliyey waa nalaku baabi'iyey naafada iyo mataqaana kuwa qaxay iyo kuwa yacni dhibaatada la baday wax la koobi kara maaha inta hambadaa ha baraarugto oo ha fahamto khatarahaas ma marba marka ka dambaysa loo alifaayo arrinta ku aadan waddada wadaadka maxamed dheere ka hadlaya waa mahadsan yahay waddada waa ka soo shaqaynay waa bilowna uun adinka mataqaanaa bilaabay yacni markaan bilowna adinka hawshii la wareegay meel fiicanay idin maraysaa wax yaraa dhiman wax yarna waa dhammaystirayna sababta ay hadda halkaan uga uga hakatay sababta halkaan ay uga hakatay ilaa xoosha talagalkeenu ahaa kasii degna ilaa x control wax kale ma aha shirkadaha wax dhisa ayaa nagu yar marka saddex shirkadood mid turkiya iyo laba soomaaliya wax dhisa marka halkaa markay wax ka dhisayana meelo badan oo kale ayaa sugaaya waxaa kaloo waxyaabaha lagu dhiso wadooyinka oo ay laamigu ka mid yahana wax wadankeena waddankeen waxa laga hela maan wax dibadda laga keeno wa mararka qaarkood ayay adkaataa marka muddo dheer laamigaa la sugaayay muddooyin kalena waxaa laga shaqaynayay oo shirkaad sharikaadku ay ka shaqaynayeen waddooyin kale marka waa soo socdaan waa imaanaan waana la dhamaystiraya waqti dhow haddii alla idin dhaqaalaha reer dharkeelii hadda urursadaan u yaalla waa boqol kun oo dollar lacagta loo baahanyana waa ilaa shan boqol marka waxyaabaha dhimana sida anaga aan ku dhamaystiri karno annagaa dhamaystirayn haddii aan leedmo waddadaas waa dhisaaya waxaad ogtihiin sidoo kale kaxda in ayadana waddo kale loo bilaabo ay socoto waxaa dhisaya shirkad kale labada shirkadooda waddaniga ah mid shirkad saddexaad oo waddaniya hadda inay bilaabmanto ayaa iyadana la filaa mar walboo shirkadaha laamiyada dhisaw ay soo bataan waa mar walboo laamiyadu ay ay sii dhismaan waaye marka taa saddexaadna way noo imaanaysaa mar dhow gobolka banaadir ay ka howlgeli doontaa kuwaana hadda shaqooyin kaley haayaan marka laamigu uu mid ka go-ana waxaan kusii nacfina oo shaqada noo sii qabta midda weli waa xili kartaa qalabkii wax uga dambeeyaan marka howluhu sidaas ay u socdaan yacni waddo dhismaheed ama laami wax fudud ma aha waad ogtihiin waddooyin badanaa la dhisay waddooyinka la dhisay ayay ugu dheer tahay marka macnaha kaligeedu ma dheera laakiin waddada waddooyinka ugu dheeray ka mid tahay
dhegeystayaal guud ahaan caawinta ayaa jeclana ku saafira barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdilhaab cabdiqaadir ayaa farsameynayay tan iyo kulan dambe dhegeystayaal nabadgelyo